1900 UTC on the Voice of America.
halkani waa washington laanta afka soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mowjadaha gaagaaban efmida geeska afrika iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com subax wanaagsan dhegaystayaal waa isniin bisha juulaay ee sannadka ka waa sideed saacadda afrikada bari waa lixdii iyo barkii aroornimo halka washington ay ka tahay koob iyo tobankii iyo barkii habeennimo idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed samarkaab qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan odayaasha dhaqanka ee koonfur galbeed soomaaliya oo ku baaqay in la joojiyo dagaal beeleedyada ka socda deegaano ka mida gobollada gedo iyo shabeellaha hoose walaalaha maalin kastaba xumaantada ninku sheegow ini unu shuruud la'aan ini dhabkii inroojiyaan iyo an iska kooyni tan haddii dika u suban oo ninku daran way waahan tanna oo ku dhalatay shalay geeka baxbadii ay ku socoto degmada luuq lama qof walaale iska haysadaan maylanaas shuruud la'aan walaalayaaloo maysiin lanaan isa roojidaan dhabka isan wadaan
waxaa kalood maqli doontaan hogaamiyaasha soomaalida ee kenya ugu baaqay dowladda in farmuuqa laga daayo soomaalida kadib markii qaar ka tirsan siyaasiyiinta kenya ay sheegeen in soomaalida la siiyey xilalkii ugu muhiimsanaa jagada soomaalida haysat ka badana haysta lama shesheego lama caddeeyo lama muujiyo laakiin tii soomaali jaga kastoo soomaali haysta waa la caddayn ashaan waaye soomaali jagadii amniga iyagaa gacanta ku hay meel kasta iyagaa ku hay taas annaga waxaan u odhanaa khalad in dowladdana ay shaqo ka qabato dadkaas waxay keenaysaa naceeb in soomaalina naceeb inay maarata abuuraan soomaalidana ay taagadgeliyaan taasna waxaan leenahay dowladda waxaan ugu baaqaynaa inay tillaabo sharciga ka qaado
qodobadaas iyo warar kale ayaad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna subaxnimo hase ahaatee waxaa ka horreeya warkii dunida natiijo lama filaan ah ayaa ka soo baxday wareegii labaad ee doorashadii baarlamaaniga ee axaddii shalay ka dhacday dalka faransiiska kadib markii uu isbahaysiga bidixda ku guulaystay inkastoo uusan helin aqlabiyadda baarlamaanka natiijada ayaa muujinaysaa in isbahaysiga bidixda oo ay ku guulaysteen kursi xisbiga dhextaalka ee macron ayaa helay kursi halka xisbiga midigta fog ee n r ee ay hogaamiso marin laben uu ku guulaystay kuraas gaaraysa kursi taas ayaa ka dhigan in xisbina uusan u dhoweyn aqlabiyadda sababtoo ah waxaa xukuumad soo dhisi kara xisbigii keena kuraas dhan kursi baarlamaanka faransiiska ayaana ka kooban xildhibaan codbixiyaasha ayaa dhabarjabin siyaasadeed qoorta u suray xisbiga n r aaniraahde r n ee midigta fog oo ay hogaamiso haweeneyda mayalka adag ee marin laben ra-y ururin la sameeyey ka hor doorashada ayaa muujisay in laben ay kaalinta koowaad ka geli doonto hase yeeshee waxay u dhacday kaalinta saddexaad taasoo liddi ku ah natiijadii wareegii hore ee doorashada oo ay kaalinta koowaad ka soo gashay natiijada doorashada ayaa sidoo kale dharbaaxo iyo weji gabaxnimo ku ah xisbiga siyaasaddiisa ay ahayd ama ay dhexda u janjeerto ee madaxweyne emmanuel macron macron ayaa horey u iclaamiyey doorashada oo uu wakhtigeeda ka soo hormariyey kadib guulihii uu xisbiga midigta fog ee laben ka soo hoyey doorashooyinka baarlamaanka ee yurub hadda wuxuu u xiibsiibtay in uu dhexda uga dhacay baarlamaan aad u kala qaybsan siyaasad ahaan bidix midig iyo weliba dhexda taas oo uusan midna haysan aqlabiyadda dowladda maraykanka ayaa sheegtay in qaar ka mid a ciidankeeda ay axaddii kala soo baxday saldhigga ciidanka cirka ee niger ee boqol iyo kow oo u dhow garoonka diyuuradaha ee magaalada caasimadda ee niami tallaabadan ayaa imaanaysaa toddobaadyo ka yar ama ka hor inta uusan maraykan tallaabadan ayaa imaanaysa toddobaadyo yar ka hor inta uusan maraykanka ka bixin saldhigga weyn ee diyaaradihiisa daroonka ee u dhow magaalada agadas ee ku taala saxaraha niger taliska militari ee xukuma niger ayaa bishii abriil amar ku bixiyey in maraykanka uu niger kala baxo ilaa kun askari bilo kadib ay bilo kadib markii sarkaal ka tirsan milatariga uu afgembiyey dowladdii hore ee niger sanadkii hore bayaan ay si wadajira u soo saareen wasaaradda gaashaandhigga ee niger iyo waaxda difaaca ee maraykanka ayaa lagu sheegay in iskaashi iyo wada shaqayn wax ku ool ah oo dhex maray ciidamada niger iyo kuwa maraykanka awgood uu howlgalka ka bixista uu si guul leh ku dhammaaday ka hor wakhtiga loogu talagalay guud ahaan ciidanka maraykanka ee niger ayaa lagu wadaa in laga soo saaro bisha soo socota ee agost taliska militari ee niger ayaana u qabtay in ciidanka maraykanka ka jooga niger ay wadanka uga baxaan ilaa iyo shan iyo tobanka sebtembar dhageystayaal warkeennii dunidana waa nageynta halkaad warkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa washington aan ku bilownay odayaasha dhaqanka ee deegaanada maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya ayaa ku baaqay in si shuruud la-aan ah loo joojiyo dagaalbeeleedyada ka socda deegaano ka mid ah gobolada gedo iyo shabeellaha hoose faahfaahinta warkan waxaa bay dhaban oga soo diray mukhtaar maxamed catoosh odayaasha dhaqanka koonfur galbeed oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada baydhabo waxay ka hadleen dagaalbeeleedyada ka dhacaya degmooyinka luuq ee gobolka gado iyo degmada qoryoole oo gobolka shabeellada hoose ka tirsan waxay sheegeen dagaaladaasi inay geysteen khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac oo soo gaaray dad shacab ah iyo burbur hanti odayaasha dhaqanka koonfur galbeed waxay ku baaqeen sida ugu dhaqsiyaha badan in loo joojiyo dagaalada ka dhacaya degmooyinka luuq iyo qoryooley malaaq cali xasan khatar oo ka mid ah odayaasha dhaqanka koonfur galbeed ayaa sheegay shirkooda jaraa'id inay ugu gon leeyihiin in la joojiyo dagaalada khasaaraha geysta ee beelaha ku dhex maraya degmooyinka luuq iyo qoryooley laantanisukoynmaywaha ini unu baaqnabadeed unu injeedinu degmooyinkan jubbaland iyo koonfur galbeed quseeyan dhibaatadii kusoo dadka walaalaha maalin kastaba xumaantana ninku sheegow ini unu shuruud la-aan ini dhabkii inroojiyan iyo aniskakoyni tan haddii geeka usuban oo ninka daran way waahan tanna oo ku dhalati shalay geeka baxbadi ay ku socoto degmada luug lama qof walaale iska haysadaan maylanaasi ogaas hortay horey isu insheegi shuruud la-aan walaalayaalo maysin lananisa roojidaan dhabka isan wadaan walmiil qoyow ma e walmiil seedow ma e afarta usin dagaal hawaday lantaaka usleelan kala maseena haddii unan odayaasha dhaqanka jubbaland iyo koonfur galbeed lama maamul oo walaale ewo lama qof isa dhalati koona jubbaland deegaan haan roogo koona koonfur galbeed aan roogo un odayaasha dhaqanka haddii anna dadka anta unka farin kulisho lankasta qabiilkas malaagin eeyi haanuna hagaa jaran haanuna anta roon isa dhaladeen marka dhibkaasiyo kulishoobna wada saameeye may oosin ku odsadaan dadka walaalaha meel dhibka shalaygeeka dhati oosa mari inaysa shuruudaan dhibkan roo jidaan malaaq ibraahim salaad ayaa isna caddeeyey dagaal inuusan waxba soo kordhinaynin barakac dhimasho iyo dhaawac inuu sababo mooye dulmiga mal ogol soomaaliya walay kudhii olaad isdil isdhaawa isguuri iyo dhan ku dherigdi hatigeek malan baahan lan hati laakiin taakadu wal dhan laku qaadi mal argo damay rumo iyo aqlihumo mooshi war kalaha ku ziyaada madleh olaad hate mayla fada ihin markuun ree jaamacadaas ku qalan ibiinan intan oo ka ekaat olkuun lidiji lijooji un hubmugadina hubkaanka un hata sheegahayno ka hal joojiyo olaad hal joojiyo leew aad iyo aad aan kuuna walay ku dhiigeeka may wahan degaankaas umad badanoo shalay wal haysta geeka faqiirin e umad badanoo shalay may waahan yan dabyoshadana geeka linshadna wal undul qaado korna ama dhegeysada korna ma eh laakiin walay tabartaan aysan sheegana ma ay tahan ilahay inanka obsada habado joojiye odayaasha dhaqanka koonfur galbeed waxay dowladda federaalka iyo maamul goboleedka koonfur galbeed ka codsadeen inay ka qayb qaataan sidii loo joojin lahaa dagaalbeeleedyada ka dhacaya degmooyinka luuq iyo qoryooley malaaq aadan cabdiraxmaan oo isna ka mid ah odayaasha dhaqanka koonfur galbeed ayaa beelaha dagaalamaya ugu baaqay inay si shuruud la-aana u joojiyaan xabadda wadahadalna ay isugu yimaadaan
odayaasha dhaqanka weli ku odsadaan arrimoya inay si toos eh mayb waahan farageliyaan insha allahu baag nabadeed inanay la qaadadaan arada eedahayti dhibaatada kadhiyada wal isla ogi walka hanta beeli walka masaake moogi walka dhimadi wala dhibcada diirifaday dadadeeren barana walaaleylanagday faataada keng maray lankahata dhirifan madi walaal sii dhimadale ba faataada keng maray lere hatan ogolaada lahay inti walaalkan noolo walaalkan dhiman lanka dhimadi sabra noosiya wali oo halaawe walku hisaabtamay si dhagse e oo walaalnimo e ehelnimo e tolnimo e maybu ah muslungnimo e jiirangnimo e habadiyada halanka reebo lena degmooyinka luuq iyo qoryooley oo gobolada gade iyo shabeellada hoose ka tirsan waxaa ka dhacayay maalmihii ugu dambeeyey dagaal beeleydyo sababay dhimasho dhaawac iyo barakac xooggan xiisado colaadeed ayaa laga dareemayaa degmooyinkaasi inkastoo dhanka kale ay socdaan dadaallo lagu qaboojinayo dagaaladaasi mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo
hogaamiyaasha soomaalida ee kenya ayaa ugu baaqay dowladda kenya in farmuuqa laga daayo soo dadka soomaalida kadib markii qaar ka tirsan siyaasiyiinta kenya ay sheegeen in soomaalida la siiyey xilalkii ugu muhiimsanaa sidoo kalena ay la wareegeen dhaqaalihii dalka warbixin arrinkaasi ku saabsan waxaa nairobi ka soo dirtay intisaar saalax xuseen xogayaha guddiga ganacsatada islii cumar ibraahim oo la hadlay qubanaha v o a ayaa sheegay in kulankan sidoo kale uu jawaab u ahaa hadal ka soo yeeray qaar ka mid ah bulshada kenyaanka iyo siyaasiyiin kuwaasoo dowladda madaxweyne ruuto baraha bulshada iyo idaacadaha kaga dhaliilay in xilalkii ugu muhiimsanaa ee soomaalida uu siiyey ganacsigiina soomaalidu ay la wareegeen annaga kenyaanka kale aan la midnahay dad badan oo qabiilo badan oo hadda aan sheegaynin jagada soomaalida haysat ka badan haysta lama shesheego lama cadeeyo lama muujiyo laakiin tii soomaali jaga kastoo soomaali haysta waa la cadeyn ashaan waaye soomaali jagadii amniga iyaga gacanta ku hay meel kasta iyaga ku hay taas annaga waxaan u odhanaa khalad in dowladdana ay shaqo ka qabato dadkaas waxay keenaysaa naceeb in soomaalida naceeb inay maarata abuuraan soomaalidan ay taagadgeliyaan taasna waxaan leenahay dowladda waxaan ugu baaqaynaa inay tillaabo sharciga ka qaado tan dhaqaale ahaanna nin kasta ha shaqaysta dad naga dhaqaale badanaa jira aniga magacooda ma sheegaya inaan aniga aan dadkaas la mid noqdo oo fulaana naga dhaqaal badan aan dhexmar rabo dad badan oo naga dhaqaal badan naga hanti badan naga horumar badan ayaa jira lama sheego lama caddeeyo lama toosh laguma efiyo annaga tooshka in lagu aftiyeyni waxaan leenahay wax badan ayay noo caddaynaysaa canshuur ahaan haddii la yidhaha canshuur waddanka dadka ugu badan canshuurta dhiibaana guryahan aad arkaysid iyo wax horumarka aad arkaysid kulli waxaa lagu bixiyey canshuuraa laga qaataa intaasoo kun oo qof oon shaqaalaysiina islii haddii maanta waa la xira layidhaha dadka ugu badanoo dhibaatada ku dhacaysa waa dadkan kalaa lokolka sababtoo qutilyoonkoodaba meeshay ka raadsanaan waa islii marka in la yidhaahdo islii horumar ay gaartay dhaqaale saasay la yidhahdo annaga waxaan ka mid nahay dadka ekonomiga mase dhaqaalaha waddanka wax badan boqolkiiba afartan ku biiriyaannahay marka in lala taagadgareeyo oo nalagu maarta bresharna la saaro raalli kama nihin mar haddana kama nihin weligaana kama ahan doonno xuquuqda annagana waa u taaganna maantana shirkaas waxaan ugu hadalnay in maarata aan isku dubnaano isku xirnaano horumarka annaga aan ka wada shaqayno qofna aan ugu cabsanin oo madaxana kor u taagno sidoo kale xildhibaanka degmada kamakuuji xildhibaan yuusuf xasan cabdi oo la hadlay dadkii kulankaasi kasoo qayb galay ayaa ku bogaadiyey soomaalida inay sii wadaan dadaalada noocan oo kale ah islamarkaana dalka kenya aysan marti ka ahayn ganacsiga aan samaynay shaqooyinka uu abuuray ayaa waddanka meelo badan ay ku degeen oo cad dowladdana ay og tahay canshuurta aa bixinana ay muuqato marka marti martinimada kaba saara sheekada maanta wixii ka dambeeya dad wadaniya oo waddankan dhaxal kule baan nahay waanan daafacanaynaa ganacsigeenna waan daafacaynaa dadka noo hadlaya ee siyaasiyiintaa waan daafacaynaa dowladda jirta si ay nabadgelyada u xoojiso oo dadka waddanka amnigiisa ay gacanta ugu qabato isbeddelka loo baahan yahayna waa inuu noqdaa isbeddel nabad iyo xasiloonaanta waddanka sii xoojinayee ma aha isbeddel la doonaya in waddanka lagu kala tuuro ma ogolin taasi mowqafkaana maanta waan caddaysanay kulankan ay yeesheen soomaalida isliya ayaa imaanaya iyadoo labadii toddobaad ee lasoo dhaafay ay dalka kenya ka dhaceen dibadbaxyo sababay dhimasho iyo dhaawac sidoo kalena dhac loo geystay qaar ka mid ah ganacsiyada ku yaala magaalada nairobi intisaar saale xuseen v o a nairobi
islaa wararka naga soo gaaraya magaalada nairobi ayaan ku jirnaaye xilli ay isa soo tarayaan dhibaatooyinka maskaxeed ee ka dhasha isticmaalka daroogada iyo qeybaha balwadda ee dhallinyarada soomaalida ayaa dhinaca kale magaalada nairobi waxaa ka socda dadaallo arrimahaasi looga hortegayo mid ka mid ah maamulka xarun ku howlan daweynta iyo dhaqan celinta dadka qabatimay daroogada qamriga iyo qaadka oo laga furay magaalada nairobi ayaa v o a uga waramay xaaladda dadka ay la tacaalayaan iyo waxay u qabtaan iyo sidoo kale qaar ka mid ah dadkii ku guula- dadkii lagu guulaystay in ay xarunta ku dawoobaan ayaa iyagana v o a la hadlay faahfaahinta warkan waxaa nairobi ka soo diray wariyaha v o eda yaasiin ciise wardheere bulshada soomaalida ee ku dhaqan dalka kenya waxaa ku soo badanaya dadka dhaqan celiska ee dibadaha laga soo celiyo iyo kuwa iyagu eh, nolosha ka dhacay ama mararka qaarkood ay dhici karto inay yihiin dad waaweyn oo balwadda iyo waxyaabaha daraagisku ay ku fogaadeen waxaa jirta marka maxad gaar ah oo nairobi laga hirgeliyey ilaa wixii ka dhameeyey labadii kun iyo sagaal iyo tobankii macadkaasi oo la yidhaahdo macadka dhaqan celinta bariga africa ee rawda center oo uu madax ka yahay cabdulqaadir cilmi rooble oo isagu markaasi v o da uga warramay ujeeddada uu aasaasay iyo hadda ilaa iyo haatan meesha ay wax u marayaan waxaanu yidhi waxaan u aas-aasnay marka ugu horraysaa inaan bulshada aan ku saacidayno bulshadeena soomaaliyeed baa majaal bannaan inay tahay oo majaalkaa bannaan aan rabnay sidaalii kale inaan ku saacdayno carruurta waxay ku badatay daroogada oo dhowr nooc ah nooc ay cabaan iyo nooc ay dhuuqaan iyo nooc ay ursadaan iyo nooc ay erbado iskugu duraan iyo nooc kale oo sanka laga qaato intaba way leedahay shan ilaa lix nooc baan ka tiriyey yacnaha intaan ku arkay oo aan la kulmay waana baaba bay ka dhigaysaa cunugii waxay samaynaysaa hadduu ilaah ku roonyahay noloshiisii adduun u baabainaysaa tii aqrina ay baabainaysaa sababaha nagu kullifa waxaa weeyaan taa weeyaan intaa waxaa sii dheer cudur kaloo layidhaha mental illness cunugu waxaa ku dhacaya waxa layidhaha depression mise waxaa ku dhacaya disorder mise waxaa ku dhacaya bipoa mise waxaa ku dhacayo scrofenia intaasna way leedahay cunugu guriga isku xiraayo oo keligiis rabo inuu dad la kulmano rabo mar depression baa qabo hadduu ilaah kuura asoo dhan isku buuqsan yahay mar disorder waayo wuxuu arku jijibinaya wuxuu arkuran ka boqoonaya wuxuu arku samaynaya marna bipolar la dhahaa waxaa waaya qofku wuu qoslaya isku qoslaya iska qoslaya iska soconaya wuu iska imaanaya wuu iska soconaya maanta dhan waa wareegaya cuniga maalinba maalin ka dambeysa marka way waa- kor buu usii baxaya ilaa de- heer uu gaaro inuu qof inuu isceejiyo banka dambe ilaa heer buu gaarsiinaya noocaasna mental illness la dhahaa nooca kale wax soo har waxaa weeyaan waa nooca eh, wixii ku saabsan cilaaj cilaaja quraansaarka wixii quraansaar ku saabsan haddii cunug il ay ku dhacdo oo kale waxaan leenahay branji baan leenahay oo ilkaas ku dhaco nooca kale waxaan leenahay sixir haddii cunug ku dhaco oo kale waxyaalaha noocaasna quraan baan ku dawaynaa iyadana way jiraan branji saddexdaa branji aan u qaybsannahay Een, cabduqaadirow een, waan arkayaa oo dad badan oo markii hore ee, dhibaataysnaa ama nolosha ka dhacay oo hadda wanaagsan oo shaqaynaya oo kula joogaan arkaynaa Een, carruurta marka laga soo tago yaa kale oo iyana aad eh, meesha ugu talagasheen wallahi waxaan ugu talagalnay odayaasha sida odayaal waxaa jira waaweyn oo noloshoodiiba ku qaatay qaad iyo iyo sigaar iyo daroogo inay cunaan waa noola keenaa waa haynaa hal sano laba sano kala haynaa hal sano iyo bar wuu fiicnaa qofka diintaan barnaa marka laga dhaqo daroogada laga dhaqo diintaa si fiican loo baraayaa Ee, brogram baa jiro oo lixdii biloodba kutub uu ku xafidaayo hadduu ilaah ku roonyahay isbedel weyn uu ku dhacaayo qofkii oo bedelmay oo noloshii bulshada society kusoo noqday buu mid dib ugu laabtaa markaas nolosha kow hadda ku bilaabaya hal iyo laba iyo saddex maalin inta aan hayno oo arrimaha noocaas aan ilaahay inuu ugu gargaaray oo ilaahay inuu noo haleeshiiyey magala
Ah, intii aanu xarunta dhex joognay waxaanu la kulannay mid ka mid ah dadka ka faa'iidaystay ee markii hore daroogada iyo waxyaabaha dhaqanxumada ku barbaaray haatanna diintii bartay oo aad iyo aad uga soo kabtay ee wixii uu ku dhaqmi jiray alxamdulilah ilaah baa maxad iska leh magaceygana waa qadar cabdinuur cabdulaahi maasha allah rodo rehabilitation waa rehaabka keliya aan ku faa'iiday ah, kenya oo keliya markii kulligeed la wada fiiriyo alxamdulilah waxaan ahay nin daroogeysta ah waxaan cuni jiray qaadka waxaan caabi jiray xashiishka alxamdulilah rodo rehabilitation markaan su-aan imaaday maskaxdayda way ii soo laabatay kadib waxbarashadeedaan bilaabay xagga diiniga waxay ugu horeysaa sinna innaba aan caadi ahayn alxamdulilah hadda maanta waxaan ahay nin waxbaratay cilmi koorsaday rooda rehabilitationna ka faa'iiday anigi heerka owel hore aan joognaa waxay ahayd balwaddana way ila fogaatay xagga diintana way igu yareed laakiinse qur-aanka ayaa in muddo igu dambeyso qur-aanka hadda rooda rehabilitation waan ka bartay waana ka dhameeyey saaxiibadeeda qaalibka waxaan ku baraarujin lahay in ay la imaadaan sida hadda aniga waalidkayga ay la imaadeen rooda rehabilitation jadwalkeena subaxii waan soo kacnaa subaxii horta salaada subaxan kow hor waxaan usoo kacnaa een, toban sac iyo baraan usoo kacnaa toban saaci bar markaan u soo kacno qur-aan akhriskeen iyo waxayna iska galnaa kadib salaada waxaan u galnaa koo iyo tobankii afartan koo iyo tobankii afartan markaan ka baxna adkaartan u fadhiisanaa Eh, ugu dambayn cabdiqaadir dad badan baad soo saaraysaan dadkani hadhow eh, shaqay u baahan doonaan markii ay wax bartaan Eh, wax ma ka fakarteen taa mustaqbalkooda ha waan ka fikrinaa hadda qaar waxaa jira waan idinla joogay oo sida hadda hal iyo laba haddaan tilmaami karo wiil waxaa jira soomaaliya oo daroogs aada u cunay oo hadduu ilahay ku ran yahay in hooyadiis aabihiis hayn kari way nool keenay cunuga meesheena ilahay ku sabab noqday hadda shaqaaluu ka mid yahay shaqaalahana shaqooyuu ka mid yahay oo kaala arga qaybdhan buu noo qaabilsanya haduu ilahay ku ran yahay kuwo kale saasoo kulli wada dalbanaya inay nala shaqeeyaan marka nolol qaar hol waa baxnaa dadkoodaan siinaa way la laabtaan dukaamay u dhiibaan xaasas gabdhay ugu daraan kaala arga qofka isbedela wadada ku arkas masaajidan ku aragnaa intaan haddii nintan nala joogtay marka dad badan oo isbedelay baan hal iyo laba iyo saddex maa boqolka toddobaatan iyo shan ilaa siddeetan aan dhihi karaa yaasi cusub wardheere v o a nairobi
magaalada muniiq oo ka mid ah magaalooyinka ugu waaweyn uguna dadka badan ee dalka jarmalka ayaa waxaa ku nool soomaalida ugu badan ee dalkaasi soomaalidaasi ayaa u badan dad qaxooti ah laakiin waxaa jira soomaali xabsiyada gobolka ay magaaladaasi ku taalo ugu xiran dembiyo kala duwan iyadoo kuwo kale oo badan u badan dadka tahriibta soo maray ay wajahayaan xaalado dhinaca maskaxda ah wariyaha v o eda maxamed bashiir cabdiraxmaan oo maalmahan safar shaqo ku jooga dalka jarmalka ayaa arrimahaasi ka wareystay maxamed xaashi cosoble oo ka mid ah hogaamiyaasha bulshada soomaalida ee dalka jarmalka jaaliyadaasu waa jaaliyad ballaaran soomaalida u timaado oo dhan ee xagga dhibaatooyinka sharciyada ku qabo ama waraaqaha dowladda u soo diro ama cayrta foomamkooda cid u buuxiso u baahan waxaasoo dhan waa u buuxinaa waanu ka caawinnaa waxaa kaloon aad iyo aad u caawinnaa dadka gaar ahaan dhibaataysan ama xabsiyada ku jiro si aan dacwadahooda u galno oo haddii aan wax ka qaban karna aan ka qabanno howlahaana waa aan galnaa waxaan kaloon caawinnaa dadka u baahan turjubaannimada xafiisyada in looga turjumo marka kiisaska ugu daran ee dadka idiin yimaada ee caawinaadda u baahan ma nooga sheegi kartaa
kiisaska ugu badan dadka noo yimaado waa dadka warqadaha dowladda ka helo ama kuwa sharciga loo diiday ama kuwa dacwado deymo iyo wax lagu leeyaha lagu furay ama kuwa caruurtoodii iskuulkii ay maaragtay dhibaato kala kulmeen iskuulkii iyo ayaga in dhexdhexaadiya u baahan marka howlahaasoo dhanna waa galnaa waataa qiyaas ma laga hayaa guud ahaan gobolka gaar ahaan magaaladan oo ah magaalo dabcan magaalooyinka ugu qanisan dalka jarmalka ka mida iyo shaqooyinka soomaalidu ay qabtaan gobolkaasi guud ahaan
dhallinyarada joogta ee sharciga la siiyey waa ay ku yar yihiin cid aan shaqaynin inta kaloon shaqaynin waa niman shaqadoon ah ama shaqadii ay ka dhammaatee shaqa suga ah weli raaraadis ku jiro marka waxay u badan yihiin inay ka shaqeeyaan laba meel oo ah meesha ugu badan ammaanka security-ga shirkadaha ah xafiisyada dowladda ilaaliyo bangiyada ilaaliyo iyo dad u badan inay ka shaqeeyaan meelaha wax soo saarka waxaan kaloon qabnaa rag badan oo ka qalin jibeeyey farsamooyinka electrika oo hadda ah maaragtay electrigistan ah oo shaqeeyo oo shirkadaha waaweyn u shaqeeyo intii aan jarmalka joognay waxyaabaha badan ee aan aragna waxaa dhallinyaro dhinaca xadka ka soo gudbay oo mediterraneanka soo maray oo dhibaato dabcan ka gaari karto dhinaca maskaxda oo kale kiisas noocaasi ah ma jiraan maxaase laga caawiyaa dadka dhibaatadaasi iyo rafaadkaasi soo maray ee laga yaabo in dhinaca maskaxda wax ka noqday dadkan safarada soo galay waa dad argagax ku jiro oo aan maaragtayba caafimaadkooda uu dhiman yahay haddii ay arkaan dadka noocaasa waa ay xareeyaan oo meelo lagu xareeyay leeyihiin laakiin hal sharuudaa ka horayso jarmalku qofka asaa isxarayn karo qofku markuu arko caafimaadkiisa inuu xun yahay haddii uu yiraa anaa rabo inaan isgeeyo xerada ou saxiixo waa la xaraynayaa laakiin dad ayagi waalan oo aan is ogayn maaragtay adna kaa diidaayo inaad xarayso ayaa jiro oo jidadka jiifo wiigi la soo dhaafay ayaa guddigaynu shirka galay in arrimaha aan wax ka qabanno arrintii ugu horraysana haddaan ku howl jirnaa gabar magaalada muhiimshan ku dayacan hawsheeda inaan galno aan xarayno maadaama aysan iyadu isxaraynayn ehelana meesha aysan u joogin falal dhowra oo dalkan ka dhacay waxaa jira oo laleeyahay loo aanaynayo dad maskaxda looga jiro ilaa hadda gobolkiinna wax oo noocaas ah oo soomaali ay geysatay ma jirtaa
gobolkayna waayahan dambe shantii lixdii sano hadda ugu dambaysay wax aana ah oo soomaali loo tilmaamayo ma jirto waayihii ka horreeyey waxbaa jiray dhallinyaro yaryar oo gabdhay isku dayeen inay maaragtay kufsadaan iyo wax la mid ah lagu soo eedeeyey dhibka ugu weyn ee halkan soomaalida jira wuxuu yahay iyagaa isdilo oo xabsiyada la geeya intay khamri iyo wax baas oo maskaxda dooriya cabbaan ay ayagu isdhibaateeyaan dad kale ma dhibaateeyaan marka dadkaasi oo kale xaaladooda marka warqabtaan maxayse inteebay xabsiyada ay ku jiraan ku kala xukuman yihin oo kale dadkaasi xaaladooda waa ka warqabnaa xabsiyadooda waa kala duwan yihiin qaaraa sideed sano ku xukuman qaaraa sagaal bilood ku xukuman marka waa la soconnaa oo waana la soo wargeliyaa xataa mararka qaarkood arrimaha culus oo kale booliiska waana soo wargeliyaan waan tagnaa waan soo eegnaa in qofkaasi uu yahay qof soomaali ah ama uu yahay qofaan soomaali ahayn markaasaan kala xaqiijinaa
kaasi wuxuu ahaa maxamed xaashi cusuble oo dalka jarmalka ugu warramayey maxamed bashiir cabdiraxmaan haddana waxaad ku soo dhowaataan kaalmihii heesaha iyo codkii cabdalla yuusuf hanuuniye heestaasi shimbir yahow iyo codkii hanuuniya ayaa u dambeeyey idaacaddeenii subaxnimo tan iyo idaacaddeenna galabnimo waxaannu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo mother عاشقينه